degmada guriceel ee gobolka galgaduud ayaa laga daafuray oo lala wacyigelin oo ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlada galmudug ay u sameyneyso caruurta iyo waalidiinta si loogu dhiirigeliyo in caruurta la geeyo goobaha waxbarashada loogana faa-iideeyo iskuulada sida bilaashka wax loogu barto ee ku yaala degmada mas-uuliyiinta ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa ololahan goobjoogaha hadaba qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa mas-uuliyiintii soo booqatay wasaaradda waxbarashada ka socotay uga warbixiye baahiyaha ay qabaan ee waxbarasho meeshaan aan joogno waxaa la yidhaahdaa kaamgaashaan afar kilomitr magaalada u jirtaa waa meel magaalada ka fog dadka jooga meelo kala gedisanuu ka yimid dad dagaaladii etoobiya ka dhacay buu ka soo barakacay oo ku yimid meeshaan dad qaxii xamarba ay ka yimaadeen dad meelahaas ugu sokoda baalkale lababaar ayay ka yimaadeen meelo kala gedisan dadkaas ka yimid weeye waxay ahaayeen haddaan kala reebo dadka xamar ka yimid mooye dadka kale dad waxay ahaayeen hamiin mugdi ku jiro hamiin madow joogay ahaayeen aan qorin oon akhrin bay ahaayeen alxamdulilahi rabbialcaalamiin hadda way ka baxeen bixiddaas waxaan uga mahad celinaynaa marka goowaad dowladda galmudug gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ayaan uga mahad celinaynaa mahadu ha ka gaadho
waxaan ka hadlayaa degmada guruceel meel ka mida uguna aadan qorraxsinka dadka barakacayaasha oo ku nool dhowr kilomitirna magaalada u jira ummaddaas oo ummadda qaran weyna ah weeye waxaan ka hadlayaa
waxbarasho goonina aan ku haysanin diini waa haysanaa laakiin wax maadilidaa ma haysanin mana awoodno inaan iskuullada ilmihii ku wadnoon bajaad ku goyoon ku soo celiyo oo dantaygii kaleentaaba waxaa ah marka waxaan idinka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada maanta oona soo booqatay inaa meeshaas waxbarasho nadiife iskuulaad annagoo meesheenna joogno ilmihii waa yaryihi meesha noolagu keeno